maxaabiistan cuntada ka soontay waa sagaal maxbuus oo ku xidhan xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa waxaanay u xidhan yihiin hore loogu xukumay xukno kala duwan oo la xidhiidha farar lagu sheegay inay yihiin falal argagixiso ayay u xidhan yihiin muddo sanooyinana way way xidhnaayeen marka muddo intee leeg bay xidhan yihiin ilaa goorma xirgooda kusoo bilaabmay wuxuu kasoo bilaabmay u kala xabsiga duwan yihiin dacwadooyinka lagu kala eedeynayaana waxay kasoo kala bilaabmaan sanadkii labada kun iyo saddexdii iyo labada kun iyo shantii waa hagaag hadda goormay soo bilaabantay cunto soomidaasi se maxay sabab uga dhigeen cunto kusuumidda maxaabiistan sagaalka ay waxay bilaabeen afartii agost oo ah bishan afarteedii oo maalin sabtiga ku beegan waxayna cunto kalsoomidooda sal uga dhigayaan oo ku doodayeen muddadii xabsiga ahayd ee sharciga ahayd ka dhammaaday iyagoo sheegaya in madaxweynihii hore somalilan mudane dahriyaale kaahin uu koy soddonkii may labada kun iyo toddobadii cafis ugu fidiyey ama saamaxaad ugu fidiyey kana dhibay muddadii xabsiga ahayd ee markii hore maxkamaduhu ku xukumeen sidaas darteed waxay qabaan in muddadii xabsigu ka dhammaaday dhinaca kale se xafiiska xilaalinta guud wuxuu qabaa in qoraal uu soo saaray madaxweynihii hore labiyo tobankii november oo uu ku kaga noqonayo saamaxaada hore uu yahay sharci oo aan muddadii xabsi ka dhammaanin marka nuxurka weyn ee laysku haystaa waa muddadii xabsiyeedkuma ka dhammaaday mise kuma dhammaan qareenadooda iyo maxaabiista iyagu waxay ku adkaysanayaan in saamaxaadda madaxweynuhu u fidiyey tahay tu sharciya madaxweynuhuna awoodu kaga noqdaana lahayn sidaas daraaddeed madaxabsiyeedku uu ka dhammaaday waa hagaag haddii ay soo bilaabantay kasoomitaan koogan cuntadu afartii bisha haatanda waa toban maalmood baa laga joogaa xaaladoodu waase ma laga warqabaa xaaladooda muddo maadaamay muddo toban maalmood cuntadii ka sooman yihiin runtii waxaanu aadka iyo aad uga walaacsanahay waa xaaladooda caafimaad laba maxbuus markooda horeba way xanuunsanayeen oo niman aada u xanuunsanaya ahaayeen marka cunto kalsoomida ku bilowdana aad baan uga walacsanahay kuwooda kale laftigooda markaad eegtid muddo toban cisho dadaan wax wax cunaynin mar walba waxa hoos usii dhacaysa xaaladooda caafimaad iyo awoodooda qariinadooda iyo helkooda waxay noo sheegayaan inay sii taagdaraynayaan xaaladooda caafimaadna aanay wanaagsanayn ururada xuquuqlisaanka oo xarunta xuquuqlisaan ka tirsan tahay way isku dayeen marar badan inay booqdaan xabsiga oo la kulmaan qoraal codsiana waa nuu qoray wasaaradda cadaaladda laakiin nalooma ogolaanin anagu indhahaya kumanaan arag laakiinse ehladooda iyo qareenadoodu siday noo sheegayaan iyo marka aanu ka qiyaas qaadano muddada ay xidhnaayeen iyo xaaladooda caafimaad hore u xumays runtii aad iyo aad baan uga walaacsannahay xaaladooda caafimaad waxaad tilmaantay inay laba ka mid horeba u xanuunsanayeen maxaad ka wadaa iyada taasi xanuunka labadaasi hore u qabeen xanuuna ay la jiifeen midkood beryihii la xidhayay iyo dhaawac kasoo gaadhay baa ayaan ka wada bogsan oo dhibaato ku keentay xabsina way ku jireen taasaa keenaysa inay xanuun hore qabeen oo u jiifeen oo aanay ahayn dad ladan marka cuntadii kasoomidiina ka mid noqdeenna way sii daciifayaan taasi weliwel walaac weyn bay markaa runtii nagu haysaa waxaanuna qabnaa inay u baahan yihiin marka koowaad in degdeg loogu fidiyo daryeel caafimaad oo ka madax banaan laamaha dowladda si noloshooda loo ogaado ururada xuquuq insaankana in fursad loo siiyo inay arki karaan xaaladoodana iyo waxay ka cabanayaan in si dhaba loo dersado xal waaro loo helo waa hagaag ugu dambeyn haddaanu eegno guuleed waxaad moodaa inay ku jirto halkaasi dood sharciya oo ah madaxweynuhu inuu saamaxay kadibna uu saamaxaadii ka noqday qareenadu waxay ku doodayaan inaanu ka noqon karin saad aduba cararbaabtay dabcan sida dhacday ba madaxweynuhu saamaxaadii sameeyey haddana ka noqday iyada taasi murankaa sharci garyaqaanna waa tahay xarun xuquuqal insaanna waa tihiin xaaladana waad la socoteen see looga buxi karaya taasi doodaasi sharcise seed u aragta waxaan u aragnaa in runtii ay maxkamadda dastuuriga ee jumhuuriyadda somalilan ay kasoo saarto go-aanka madambeysa ay kaga go-aan gaadhayso in ama dooda xeraa xelaalintu saxan tahay oo madaxweynuhu ka noqon karo saamaxaadiisa in ama dooda qareenada iyo dadka maxaabiistii saxan tahay oo madaxweynuhu saamaxaadu cid siiyey aanu awood u lahayn ka noqo taasaa u baahan runtii ay gara u leeyihiin in wax waara oo kama dambaysa laga soo gaadho intaan intaa la isla gaadhina in arrimahooda si weyn loo eego haddii xaaladooda sidan kusii socoto dhib badan ayaa runtii ka iman karta